laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli nagala socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahra cabdi axmed
wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijkeenna waxaa marti iigu ah madaxweynaha gobolka soomaalida ee dalka etoobiya mustafe maxamed cumar mustafe cajar madaxweyne mustafe waxa uu sheegay in gobolka isbeddel weyn uu sameeyey tan iyo intii uu xafiiska yimid gaar ahaanna arrimaha cadaaladda awood qaybsiga deegaanka maamulkiisa iyo sidoo kaleeto gobolka oo wakhtigan jawigiisa uu aada u degan yahay waxaa sidoo kaleeto barnaamijka uga hadlay arrinka xarigga madaxweynihii hore ee gobolkaasi cabdi maxamed cumar oo wakhtiganba ku jira xabsi mudane mustafe soo dhowow ugu horeyntii mudane madaxweyne ee dhegeystayaal ayaa khadka ku jira aniga ayaa su-aasha kugu bilaabaya bal iiga waran xaaladda gobolka xilligan sida ay tahay sida sahra xaaladda gobolka waa aad bay u fiican tahay dhanka siyaasadda dhanka ammaanka xaaladda aad bay u kala degan tahay wax dhibaatooyin hadda kama jiraan waa la taataan qallaaso ballaaran ka dhacay deegaanka laba bilood ka hor waxaan labadii bilood dambeeye ka shaqeynaynay sidii maarata loo dhisi lahaa maamul heer deegaan heer gobol ilaa iyo heer degmo hawshaas waa dhamaystirna hadda waxaa kale oo aan ku hawlaneyn inaan maarata dib u hawlgelino dib habeyn lagu fogeeyo hay-adihii nabadgelyada arrintaas nimanka caan bay maraysaa marka wax dhibaato oo hadda aan idhaa waxay ka jira xag dhibaato siyaasadeed ama mid amni oo ka jirta deegaanka ma jirto waa tahay dhowaantan waxaa la dhisay golo wasiire oo dowladda dhexe federaalka ay dhistay ku dhowaad labaatan wasiir ayaa la magacaabay oo boqolkiiba konton ay dumar yihiin boqolkiiba kontonna ay rag yihiin macnaha tiro u dhiganta isla egna ay yihiin labada dhinacba waxaad iga warantaa marka deegaanka soomaalida fursadda ay ka heleen wakhtigan iyo sidaad u aragtaan sama socoto deegaanka soomaalidu awal wuxuu lahaan jeeda wasiir markay golaha wasiiradu ballaadnaa hadda golaha wasiirada markii lagu soo celiya labaatan wuxuu helay hal wasiir laakiin wasiirkaas runtii waxa weye wasiirka ugu muhiimsan wasaaradaha wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha ayay deegaanka soomaalidu heleen waana markii ugu horreysay wasaarad miisaankaas leh ay deegaanka soomaalidu helaan waan jeclaan lahay inaan laba helno laakiin qodobo fara badan baa etoobiya ku nool marka waxaan dareemeynaa in maaragtay ciriiri iska jiray hase ahaatee mustaqbalka waan codsanayna wixii maaragtay naga maqan inaan helo oo aan maaragtay wax u dhigma tirada shacabka deegaanka inaan ka helo waa codsan doonaa haddii alayda waa tahay waxaa ku jira qadka laba dhegeyste oo raba inay dabcan su-aalo un gobolka ku saabsan ku weydiiyaan haddaan ku hormaro bal daahir cali oo jooga london daahir oo soo dhawo ugu horeyntii waxaad weydiin lahayd madaxweynaha zahra waa ku salaamay madaxweyne aad iyo aad baan ku salaamahayaa waxaan ku leeyahay hambalyo howl culus baana ilaahay qoorta kuu geliyey waana kugu hambalyeynayaa dadaalkaaga iyo maaragtay deegaanka sida aad balaanka aad u wado wax badan baana kala soconaa runtii waxaa su-aasha aan ku weydiinayo si gaar aan ku weydiinayo waxaa weeye maamulada gudaha ka jira waxaa jira gobollo dib u dhac weyn ku dhacay sida gobolka nagayla oo kale oo maxaan ku ihahdaa tabasho badan ee ka jirto xagga awood qaybsiga xataa maamulka awood qaybsigeedii wax badan ay ka tabanayaan sideed u aragtaa arrintaas seerta inaa uxaliso mase ma jirta arrintaa iyada aada leedahay mahadsanid daahir waa saas sheegtay marka maamul oo dhiso cabashooyinku iska jiraan waa dhaqan soomaaliyeed fahanka bulshada laftigiisa oo qaab ma qabiil in loo qaybinayo u arkaya isagoon qayb bu ka qaatay oo laga yaabo dhinacii fariimaha in anagu si farmihii saxda ah aanaan gudbin communication xaggiisa eedna dadku ay u qaateen in jiri jilbiyo reeree loo qaadanayo dhab ahaan waxaan eegayna un dadka kasoo jeeda gobolada kala duwan inta aan islenahay u taya fiican yihiin ama markaas waa diyaar bay yihiin marka xafiis gobol gaar oo hadda aan ku ihaha gobolkaas tabashidii sax bay ahayd iyo khalad bay ahayd kule ma jiro gobolka goday aniga aragtiyada waxay heleen wasaarad aada muhiima wasaara gobolkii wasaaradda ugu muhiim muhiimsaneed xafiiskii dakliga inay heleen oo la siiyey xaggaas kasoo jeedaa gobol lama siina shaksi baa la siiyey lakin shaksigaas wuxuu kasoo jeeda gobolkaas wasiir ku-xigeenana way heleen marka tabasho u gaara gudibaa jirta ma qabo
aad baad umahadsan tahay madaxweyne arrintii dib heshiisiinta o l n f iyo dawladda etoobiya ama kelinka soomaalida sidee intuu marahaya ku dambeysay arrintaas dib heshiisiinta o l n f daahir waad mahadsanta codkaagan wuu googo-ayaa haddaan u gudbiyo Arrintaas- ha madaxweyne haddaad daahir maqasho arrimahaas waan waan maqlay waan maqlay arrimahaas eh, wadahadalka jabhadda wadooyinka xoreynta waabeniya meel fiican bay noo marayaan Eh, berri ayaan waan buuxi doonaa dhankaaga asmara waxaana la filayaa in maaragtay qaybtii eh, ugu dambeysay wadahadalada halka ay ka ay ka bilowmaan eh, ilaa berri toole marka meel fiican bay marayaan waana kula jaweynahay in maaragtay nabad eh, waara deeganka uu maaragtay ka- ka- ka- ka dhalan doonto oo dhibaatooyinkii jiray eh, colaaduu keenay laga soo kaban doono waa hagaag n madaxweyne haddaan bal aniga kusoo noqdo waxaa jirta in gobolka n wasiiradii ama xubnihii aada magacooday ee dhinaca maamulka ah dhismihiisa siduu cali sheegayba cabasho badan ay ka jirtay beelaha qaarkood ay ka cawdeen marka arrintaasi wadda nooceeya ayaad u maraysaa si dadka deegaanka ay u qancaan su-aalaha qaar ka mida dadka ay xiiseynayaan ayay ka mid tahay in lagu weydiiyo Eh, sahar haddaan kuu sharxo qaabka aanu u sameynay maam- maamulada horta laga baqay laga cabanaya hadda waa heer waa heer eh, degmooyin waa dhismihii degmooyinka meelaha qaarkood cabashooyinku waa iska caadi waa wax la- waa wax la sugayay shacab cabanaya eh, qasab maaha mar walba shacab cabanaya wuu jiri karaa eh, wuu jiri karaa eh, qabiil cabanaya wuu jiri karaa shaksi cabanaya magaca qabiil adeegsanaya wuu jiri kartaa urur siyaasadeed ama koox siyaasadan kale oo eh, cabanaysa cabashooyinka oo dhan kulli wada xalaal weeye ma qabo Eh, cabashooyinka degmooyinka ka jira Een, marka waan eh, anagu waxaan marka hore dhismahan gelin waxaan u eegnay kolkor waxaa dhisay guddi ay hogaaminayaan dadka kasoo jeeda gobolada gobol kasta qof kasoo jeeda loo diray oo iyagoo kooxa oo kala qabaayil oo kala duwan laakiin kasoo jeeda deegaanka masalan badgodi oo kale waxaa loo dirayaa qofkii kabineyga ugu jiray eh, dadkii kale la magacaabay iyaguna gudoomiyihii gobolka iyagoo bay hawsha gelayeen waan ku xisaabtamaynay marka gobol eh, loo diro dadkii kasoo jeeday in laga yaabo meelaha qaarkood kala cabashooyin ay ka iman doonaan guddi kale oo arrintaas een, dib u eega oo heer deegaana ayaa la sameeyey oo madaxweyne ku-xigeenku uu mas-uulka ahaa Eh, guddiga labaad ayaa marka wixii la keenay ee gobolada laga keenay isaguna wixii cabashooyin intuu- intuu dhegeysto hagaajinayay haddii ay jiraan wax guddiga hoos marayna guddi saddexaadoo hadda aan sameynay oo howlgelayaa jira oo gobolada meelaha cabashooyinka aan isleenahay dhab weeyaan ama in la saxay u baahan yihiin ku noqon doona waata marka saddex ja- saddex jaran jaro ayaan u sameynay boqol kiiba boqol shaqo la qabtay eh, shaqo la qabtay boqol kiiba boqol bay noqonaysaa ma qabo anigu laakiin hadda muhiimadu ma aha cabashada qabiilka iyo reeraha iyo ashkaasta ahmiyaddu waxa weeye in adeegi dadkii la gaarsiiyo maamulooyin degmooyinkana si dhaqsaa loogu dhawaaqo lacagta la sii daayo eh, muxuu ahay barnaamijyada horumarka la bilaabo adeegyadii la bilaabo taasaa muhiim noo ah geedi socodkaa lagu saxayaa wixii khaldan markaa meesha ku jiro haddii tahay shaksi meel laga bedelayo hadday tahay cid laga tego wax lagu oo wax la siinayo eh, saasaan yeeli doonaa laakiin guud ahaan fikirka qabiilka ee sidii loo eh, ba- la balaadiyey ee jirib jirib hoose la gaarsiiyey ee loo arko in boos kastoo la bixinayo reer leeyahay ama reer laga tegey waa khalad dadka la magacaabaya waa shaqaale dawladeed reer ma matelaan marka guddoomiyaha meel lagu qoraa ma aha guddoomiye eh, me- macnaheedu reerkaasaa meesha leh ujeeda ah macnaha noocaasaa dadkii u qaateen oo wareeg keenay Eh, berri waa laga bedeli karaa ku kale oo qabiilkiisana la geyn karaa waaya oo laakiin deegaanka kasoo jeeda deegaanka kasoo jeeda ahmiyaddu waxa weeye dad dad meesha u dhashay oo kasoo jeeda inay noqdaan si arrinta dib curashadu dhibaatooyinka ay keentee looga noqdo intaas Way.
ay ahmiyaddu naga ahayd waata mustafa mudane madaxweyne aad baad u mahadsan tahay dhegeysta ayaa dhinaca minneapolis uga jira soo dhowow n walaal magacaagana ku bilow iyo eh, dabcan su-aashaada Eh, waa mahadsan tahay sahro Eh, magacayga waa maxamed cusmaan maxamed Eh, madaxweynahana waan salaamayaa waan nooga mahad celinayaa waktigiisa iyo hawsha baaxadda weyn ee uu qabtay waktigii yaraa ee eh, ay dowladdiisa joogtay eh, gobolka soomaalida Eh, su-aashayda waxaa weeye madaxweyne en, eh, mahadnaq ka bacdi in eh, gobolka uu wax badan lagu yaqaanay in xuquuqda bini-aadanka lagu tunto dadkaasi bilaanada ka baxsan loola dhaqmo en, ma- en, ay ku yaaleen xabsi waaweyn oo en, dadka ayagoon la maxkamadaynin ama aan marin processka loogu talagalay en, ay sanado iskaga jiraan waxaa nagu maqaale qaarkood in la xiray oo uu kamid yahay en, midkii ah, jail ogaadenia Ah, sidoo kale waxaa jiro war ayagana sheegaya in dad ay weli xiran yihiin en, xabsigana uu weli ama qayb ahaana ay ugu yaraan furan tahay En, maxaa ka jiro maxaad nooga xaqiijin kartaa maxaase intaga qorshaysan in eh, arrimahaas en, xuquuq biniaadanka laga qabto wax en, dadkan en, bilaa eh, process la-aanta la wada xerayana aad xalijiya wax ka qabataan waa mahadsan tahay walaal arrinta jelogaaden waa la xidhay boqol kiiba boqol waad iman kartaan waad arki kartaan dadka eh, sa- saxaafadda ee kasoo duubtay marka jeelka cid ku jirtaa ma jirto waa la xidhay Eh, waxaana rabnaa inuu ahaado meel museum ah oo eh, maaragtay taariikhdii madoobeyd ee soo martay deegaanka tilmaam u noqoto oo la daawado oo lasoo maro oo jilasha dambe looga diiwo wixii meesha ka dhacay inay ka dhicin ayaan rabnaa arrintaa waxaa la xidhiidha oo iyaduna jirta in tacdiyi deegaanka ka dhacay marka la sheego kooxihii raalliga ka ahaa ama geystay ay cabaadayaan oo dhawaaqayaan ay leeyihiin habaalaa lagu fayaa tacdiyadii dhacay iyo habsiyadii waa laga sheekeynaya inaga daaya hore aan u soconno taas marka waxaan rabnaa inaan horta aan sheegno oo nidaano xoogagaas badabdiidka ah dumigii shalay socday qeyb ka ahaa ama taageersanaa ama niyadda ka taageersanaa ama toosba gacanta ula jiray waxayna fahamsanan yihiin taariikhda adduunka tacadiyooyinka noocaasa ee genocide-ka ee dhibaatooyin markay dhacaan duuduub aan ku luqnoon dhaafna wax la yidhaha ma jirto saa lagagama gudbo saa lagagama bogsado waxaa lagaga bogsadaa in tooska lagu shido ciddii dhibaatada geysatay in dadka laga sooco inay tilmaam yeeshaan oo jiska cambaar la noqdaan muxuu ahaay cashir laga barto oo bulshada laga baro in dadka waxaa sameeya ayna cidhib iyo raatoona yeelan doonin marka arrimahaasi haddaan mar laba kasoo noqo jeelka waxaan rabay inaan fariintaas gudbiyo laakiin jeelka waa la xidhay jeelasha laakiin in la xidho dhammaan la wada xidho ahamiyaddu maaha jeel waa loo baahan yahay bulshada dhexdeeda dembi diilayaal way jirayaan oo siyaalo fara badan dembi u gelaya waxaa muhiima waxaa la xidhayaa waxa weeye dhaqankii xumaa ee jeelasha ka jiray ahaa dadka in tacaddi lagu sameeyo inaan xuquuqdooda la ilaalin in la juubilo in la kufsado in iyagoo qaaqaawan banaanka loo soo istaajiyo laisku xirxidho in jeelka dhexdiisa carruur yar ku dhawa carruurta yar meesha iyo wadooyinku isdhex fadhiyaan taariikhdii madoobeed iyo dhaqankii xumaa noocaas ahaa waa lasoo afjaray macnaheedu ma aha cid danbao la xidhayaa ma jirto marka hadday maxaabiis jiraan waa maxaabiis siyaalo kale u xiran oo meel kale oo waalidku dadkii eheladooda arki karaan ku jira oo qawaaniintii sharciga la raacayo oo maxbuus la waayi karaa ma jiro oo biil iyo laba maalmood iyo saddex cisho toona aan la arki karayn maxaabiis oo dhan waa inay waalid waalidiintooda iyo caruurahooda iyo ciddi kale ehel u yahay ay arki karaan marka arrimahaasaa jira oo meelo laga yaaba habsiyo caadi inay furan yihiin laakiin jalawaade isagu wuu xiran yahay waxaa kaloo ku rajo weynahay inaan isna aan arrimihii ka jiray soo afjarno jeelka kale ee isna ballaaran ee guriga ku yaala oo isaga laftiisa tacdiyo aada u waaweyn ay ka dhaceen oo ay ka mid yihiin dadka in ixaas la raaciyo in maas ixaaska loo tuuro xilliga roobka marka webigu socdo in internetka la uruya la raaciyo si aan loo arag iyo in dad nool badguxido loo tuuro ixaaska arrimahaas waxaan rabnay aan soo afjarno intiina haatan nagu soo biirta dhegaystayaal waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadka ee v o e da barnaamijkeenna waxaa marti iigu ah madaxweynaha gobolka soomaalida ee dalka etoobiya mustafe maxamed cumar mustafe cajar madaxweyne mustafe waxa uu sheegay in gobolka isbeddel weyn uu sameeyey tan iyo intii uu xafiiska yimid gaar ahaana arrimaha cadaaladda awood qaybsiga deegaanka maamulkiisa iyo sidoo kaleeto gobolka oo wakhtigan giisu uu aada u degan yahay waa gartay waxaa jirta in tacdiyo fara badan siduu sheegay maxamed ba la geystay marka dadkii geystay waxaad sheegtay wakhtigan inay cabaadayaan maxaa sharciya oo la hor geenayaa dadkaasi oo wax looga qabanayaa tacdiyada hore u geystay
qaarkood way xidhan yihiin kuwo fara badan oo maaragtay dadkii dambiga geysta waa la qabtay kuwo badan way baxsadeen oo wadamada jaarka iyo meelahan ay joogaan diyadaha u baxay baa jira hawshaas waa hawl gacanta lagu hayo wixii laga yeeli lahaa inaan ka hordhaco ma rabo laakiin dadka dhiiga dhiiga islaamka dadkii galay ee dhiiga insaanka baabi'iyey waxaan qabaa inay ciqaabtooda mudan doonaan oo ayna saa ku badbaadeyn waxaa kale oo jira kuwo jooga oo baaritaana ku socdaan laakiin anagu aan marka hore dawacsanayn in aan maaragtay lagu xadgudbin xuquuqdooda maaragtay ilaa la ogaado dambiye qaba inay galeen oo aan si aanaa iyo si tuhuna iyo nidaamka ku jira darteed loo qabsan markaan niyadla runtii aad baa hawsha u dabcinay arrintaa qalab baa loo fahmay ficilkii ka yimid ficil celiskii ka yimid wuxuu noqday in magaalooyinkii foodo laga abuuro in magaca heego inta inta laisku laisugu habarwacdo la damco in maaragtay lama jaxaadiyo isbedelka deegaanka ka socda marka taasna hawlahaas arrimaha la xidhiidina hadda kolay go-aankii hore ka duwan baan qaadanay waxaana rabnaa in dadka qalaasaha wada ee shalayda dembiilayaasha ahaa ama dembiilayaasha taageerayay aan gacan adag ku qabno waa garta adigoo mahadsan mudana madaxweyne n madaxweynihii hore ee deegaanka dadka qaar waxay leeyihiin n dowladda dhexe federaalku uu xiran yahay n qaar waxay leeyihiin gobolku uu xiran yahay warar badan ayaa laisla dhex marayaa xaaladiisa haddaad wax nala wadaagi karto mahadsanid sahlan madaxweynihii hore ee deegaanka wuxuu u xiran yahay dowladda etoobiya dowladda etoobiya federaal iyo gobolba way socotaa laba kala dowladood ma aha marka meeshuu ku xiran yahay xaggee tahay hadday tahay federaalku ku xiran yahay dembiyada loo haysto laakiin waxay ka waxaa labadaba dembi looga haystaa dembiyo dowladda federaalka iyo dowladda deegaankuba ay u arkaan in ay dhaceen baa loo haystaa dadka badan qaarkii waxay macnaa ka u yeelayaan in dawladda kore ay haysato oo loo haysto dhacdadii ka dhacday jirjiga ee lagu laayay dad maaragtay ilaa siitaniyo gaadhaya oo hal maalin maalinkii heegada lagu fasaxay sabtidii madoobey heegada lagu fasaxay shacabka gaar ahaan dadka aan soomaaliya ku hadlin cabashooyin fara badan baa ka jiri kara arrintaa laakiin cabashada ugu muhiimsan hadda anaga xagga shacabkii waxa weeye waa cabasho aan qabnaa waxa weeye cabasho ah toban kun oo qof in ka badan ayuu madaxweynahaas hore maamulkiisu dilay oo soomaaliya oo xansuuqyadii ka dhacay galalshe malqaqa gaashaamo gunagado godax madow qalaafe buladeri mooyaha xansuuqyo aada u balbalaaran oo aada u foolxun oo haween iyo dumar lagu xansuuqay iyo xaggii shilaaba horteeda ahayd dhulkii maaragtay meel iyadna ku taallay magacdaaga maqan iyo boqolaal meel oo kale waxaa kaloo dhacay tacdiyo aan hore loo arag oo dadka in aana loo laayo oo qof dibadda jooga abtigii ama eedadii ama labadii inta la dilo la aaso waxaa lasoo aasay waxaa lasoo qufay xabaalo ku yaala midibka magaalada jijiga meesha biyaha biyo xadeenka magaalada jijiga oo dad jeebaysan lafahoodii laga soo qaaday oo la laayay qaarkood telefonahoodii lala aasay iyo saacadahoodii marka tacdiyo aada u badan oo toban toban kun oo soomaaliya in ka badan lagu waa garta ayaa ayaa uu ka mas-uul yahay madaxweynihii hore ee deegaanka soomaalida marka annaga laftigonagu waan ka cabanaynaa qaabka hadda loo dacweynayay ah in loo haysto uun sideetankii ama intii qofka ee soomaaliga aan aqoon ee ku xidhnayd magaalada dagaalkii ka dhacay magaalada jijiga maalinkai u dambeysay dadka lagu laayay qalalaasihii noocaas ahaa annaga laftiga waxaan u aragnaa inkastoo sooma sooma aan soomaali keliya inkastoo dadka luuqada kale ku hadla keliya aan ku dhiman soomaali badan ay ku dhimatay haddana dhacdada keliya inay kiis noqoto hadda uma aragno waxaana socda baaritaano ballaaran oo kiisas badan oo la xidhiida dembiyadii kale la galay aan kusoo ururinayno dhowr jeer ayaa maxkamada dadka marka dadka markaa ka dhigaya qofna nadiifa oo aan dembi gelin oo qola oramaa xidhatay axmaaraa xidhatay kana xidhata waa dad aan ka danqanayn dhibaatooyinkii ka dhacay deegaanka oo badankoodu qayb ka ahaa weeyaan marka kuwa warkooda lama qaadanayo wax wax macnaa uu leeyahay ma jirto waay ilaa hadda muddaa la hayaa maxaa la xukumi lahaya marka ama maxkamadda inta la hor keeno dembiyada aad hadda inoo sheegayso kaleeto loogu loogu qaadi waayo maxkamaddu process iyadoo ay leedahay oo ay martaa jirta oo markhaatiyada ku urursato ma aha etoobiya keliya ilaa iyo k ilaa iyo adduunka ilaa iyo maxkamadda haag inta qofka lasoo qabto laba toddobaad kadib lama yidhaha waa la xukumay baaritaanaa la bilaabaa maxkamaddu qofka way soo celcelisaa bliisku xoog buu raadsadaa wakti bay qaadataa waxaan caadi ahayn oo adduunkan ka dhicin meesha aniga igama muuqdo waaya marka xukunkiisa haddii uu dembiga la sheegu galayna waa soo cadamihii soo baxayaan waa lagu qaadaya haddii uuna gelin sida ay leeyihiin dadka isaga difaacaya ama u arka in maaragtay laiska haysto iyadana waa arki doonaa laakiin hadda xilli la yidhaahdo maxkamad maxay uxukumi laadahay lama gaarin waata dhegeystihii ugu dambeeya aan jeclaan lahaa inaan qadka soo geliyo colombos oo haayo joogo cabdirasaaq soo dhowow su-aashaada waa ku jiraa madaxweynaha gobolka soomaalida haddii aada u hayso walaal sahra salaamaya adiga iyo madaxweyne mustafaba magacayga waa cabdirasaaq cali yuusuf jooga magaalada colombos ee gobolka ohio ee wadanka maraykanka mudan madaxweyne waa kaaga mahad celinayaa siyaasadan furfuran ee adiga iyo maamulkaaga waa la timaadeen ee dimuqraasiga ka turjumaysa dhibaatooyin badan baa wadanka soo maray sow ammaan iyo mahad celin iyo dhiirigelin iyo taageeriddu waa mudantii su-aasheeda kuwaad waxay tahay dhibaatooyinkii badnaa ee degaanka soo maray waxaa ugu weyneyd cadaalad darro maxaad ilaa hadda ka qabateen cadaaladda iyo garsoorka iyo maxkamadaha iyo sida dadka loo xukumo wuu mahadsan yahay dhegeystuhu wallahi dhanka cadaaladda kule cadaaladda bas buu u arkaa anagu hadda cadaaladda waxaan u aragnaa laba qaybood hadduu ka wado cadaaladda beelaha deg wada degan deegaanka waa isku danayntaan karayno in dadka iska ka dhex muuqdaan maamulada la dhisayay heer degmo heer gobol heer kilil heer deegaan inay dhammaan ka muuqdaan dadkii deegaanka deganaa oo muuqaalka gobolku uu noqdo mid matelaya dhammaan soomaalida gobolka degan waan isku daynay karaankaanaga waa bilow wixii ka dhimanna waan sii wadi doonaa insha allah waxaana ka markhaati ah taa dadka shacabka ee deegaanka ka markhaati ah waxaa kale hadduu ka hadlayo maxkamadaha dhinaceeda barnaamijyahaan way noo qorshaysantaha lakin wax badan maanaan bilaabin hay-adii garsoorka iyo in in maarata dib loo hagaajiyo waa qorsho noo yaalla weeye hadda laakiin waxaan xooga saarnay dhismaha maamuladii horta kale ee burburay iyo dhinacaas maarata amniga ayaan labadaasaan xooga saarnay oo iyo maarata wadahadallada hadda aan gelayno iyo ar- iyo colaadahan ama qabiil ha noqdaan ama xadka or- een ka socda oromada aan la leenahay ee marka ka dhici jiray iskudacyada ka dhici jiray arrimahaasa kulli hadda waktigii u badnaa aan gelinay laakiin ju- eh, justice sector reform ama eh, dib in loo habeeyo eh, hay-adaha maaragtay eh, sharci- sharci sharciga la xidhiidha iyo maxkamadaha waa arrin noo taalla eh, waxaana bilownay eh, dadaalo arrintaa la xidhiidha inkastoo weli eh, aanaan ku dhaqaaqin waxaase hadda aan jirin oo la odhan karaa eh, cadaaladda dhinaceeda waa loo qaaday cid layska xidho cid layska xukumo cid eh, jacayl ama nac- eh, nacayb loo qabo eh, maaragtay eh, eh, nacayb loo qabo darteed inta lagu raadsado laleeyahay maxkamad hebel hala geeyo intaa lagu xukumo ilaa hadda ma dhicin wax wax siyaasad ahaan loo xukumay ilaa hadda ma jiraan intii aan joognay wax la xukumay oo barnaamij siyaasadeed lagu xukumay ma jiraan Eh, taas laftigeed waa isbedel weyn baan qabnaa oo dhinaca cadaalada loo sameeyey waa tahay su-aasha kale cabdirsaq intaan loo gudbin arrinta oromada iyo soomaalida colaadooda aad ayay u kacsaneyd deegaanka markaad imaanaysay inkastoo hadda een, sida dad badanna ay ka dhawaajinayaan ayna u muuqataba deegaanka colaada ee dantay oo ay u muuqato in xal aad amba qaadeen marka bal waxaad iga warantaa een, halka iyo waktigan siday idiin tahay ka guungaarista arrinta la xiriirta colaadaasi inaad demisaan waad mahadsantahay sara colaadda oromada iyo soomaalidu mid waxay ahayd eh, la sameeyey mid la sameeyey oo eh, siyaasadaysan bay ahayd ma ahayn mid eh, rasmi oo dadka dhexdiisa shacabka dhexdiisa ka jirtay marka laga reebo meelo kooban oo taariikh ahaan eh, sida meel kasta ka dhacda dadka jaarka isu riixaan isqabsiyo dhulka la xidhiidha ama eh, dhalashada eh, sh- ah, sheegashada dhalashada ay cidda ay tahay oo kasoo bilo kasoo bilaabmay referendum la qaaday laba kun iyo afartii meela ay ka jireen baa jira oo ay kamid tahay tulli guuleed iyo jinacsani eh, aagaas iyo aagan eh, booran iyo gare ee ka dhexeeya ee xagga mooyaale een, eh, aagga mooyaale labada meelood marka laga reebo inta kale oo dhan isku dhacyadu waxay ahaayeen uun dhacyo badankoodu boqol kiiba sagaashan iyo sagaal siyaasadeysna oo weliba eh, deegaanka soomaalida uu markii hore bilaabay iyada oo eh, maamulkii markaa jiray ay eh, u arkeen inay dhabar jebinayaan kaaboonkii oromada ay rabto inay xukunka eh, inay inay xaqooda ku dalbato ee ka socday gudaha etoobiya arrintu saasay ahayd waxaa la wada ogyahay bay ahayd Eh, propaganda fara badan iyo media eh, lacag la siiyey iyo qodqobole facebook oo la yidhi hadal iyo eh, lacag aad u badan oo lagu bixiyey eh, gaar ahaan mediaga soomaalida oo inta badan een, u badan kenya iyo soomaaliya ayaa jira oo sawir ka soo saaray in colaad oromiya soomaali ballaadan jirto in oromo weerar tahay dhulkeena ay qaadanaysaa ilaa boosaasay u socotaa ilaa xamad ay u socotaa kanay u socotaa wax nooc ah oo dadka laga dherjeebaa jira waxaa se yaab leh in inta badan dareenka noocaas ah ee oromofobia ama ama nacaybka oromada ama sh- ee, uu u badan yahay ah, dadka ka baxsan deegaanka soomaalidaba oo inta badan puntland ha noqoto xagga iyo hoose muqdisho ha noqoto xagga iyo kenya ha noqoto xagga meelaha kale uu ka socdo waa laisweydiin karaa la odhan karaa wadadkii gudaha ku jiray haddayna arrinta dhibaato weyn ayna ka sheegayn dadka xagga shirka jooga jamhuuriyadda waxaana ogaan kartaa saameynta ay ay leedahay eh, propagandku iyo saxaafadda maaragtay eh, oo la kiraysto arrimahaasa kulley ayaa sal u ahaa baan qabaa anugu een, gurbaha badankiisa colaadda boqol kiiba sagaashan way dhammaatay meelaha qaarkood sidaan kuu sheegay waxaa weli kasii taagan eh, isku dhacyadii iyo oo aan la xalinin kuwaana xalkooda hadda waan bilaabaynaa waan ku guda jirnaa oo dagaal baa loo saaray eh, dhinaca secu- security tallaaweyn baa la qaaday dhinaca siyaasadda waxaa socda maaragtay barnaamijyo la rabo in maaragtay wixii si waara lagu soo afjaro marka halis weyn oo taagan kuma argno dadka soomaalida iyo dadka ormadu waa dad walaalaa waa dad eh, inta deegaanka weliba ay jaarka yihiin badankooda muslim ay yihiin oo isku dhaqan iyo isku diin ay yihiin dana dhaqaale ka dhexeeyaan weliba isdhexmari jiray is- isu baahan weeyo mar marnaan kala maarmi karayn marka dadkii toddobiya labaatankii sane ee u dambeysay ee gabdhaha eh, soomaalida eh, deegaanka degan la kursanayey ragga la gowracayey umulaha la doohayey dadkii la shaqaysanayey nimankii waxaa samaynayey eh, ayaa maanta u dhigaya in wax la kala dooranaya ay yihiin kuwii nidaamkii eh, noocaasa ee hogaanka u hayay iyo qolyaha maanta cusub waa tahay oo isku dhaca xadka wax xa- isku dhaca xadka marka marka laga tago wax allaale wax oromo ay soomaali ku samaysay wuuna horey u jirin taariikhna ee aan loo maqal marka meelaha qaarkood eh, markii dagaalku dhacay soomaalida iyo oromadu eh, dhanka soomaalidana tacadiyo badan ba laga geystay iyo dad la barakiciyo dad la laayay dhanka oromada laftigeedana meelo dad soomaalida lagu laayay lagu xansuuqadaa jira wadaa ayay kamid yihiin dhankii balbalaynta iyo waa dhacdo fool xun oo ka dhalatay dagaalkaas ee la horiyey ee siyaasadaysnaa aad baan uga xunnahay waxaanu aada uga shaqaynaa maalin walba dadkii soo barakacay ee arrimahaas ku tabaruray soomaalida in wax loo qabto laakiin xaqiiqadu waa sidaa kuu sheegay qolaad soomaali iyo orma udhexaysaa ma jirto lamana masayn karo lamana tirtirsiin karo dadkii la guuleysanayey ee shacabka leynayay toddobiiyo labaatan sano ee gacansaarka maaragtay kuwii la lahaa hadaladoodii maanta inay sii wadaan ay ormana ormana ka dhigaan cadow horle oo kuwii oo kale lamida arrintaas waa arrin aan macno lahayn oo aan maaragtay aan salka ku haynin taariikh horena aan sal ku haynin facts ama xaqiiqada jirtan aan salka ku haynin madaxweyne mar kale su-aasheedu waxay tahay sin wada ogsoonahay o n f iyo dowladda federaalka ethoobia waxa u socda wada hadallo waraysigii horaantii waraysigana waxaa ku sheegtay inaad asmaro u socotaan idinkoo ayaaba asmar u socda dowladda federaalka iyo o n l f i mean o n l f iyo ragga madaxda ah ee cadsabo jooga uu wadahadal u socdaa miyaa idinka iyo onlf hadduu wadahadal idiin socdaan maxaad degaanka ugu wada hadli weydeen oo wax midha dhal ah ugu saari weeyaan dadkan dhibaataysan wadahadallada cabdisaaq waxaa wada hadlaya waa dowladda federaalka etoobiya oo wafdiga aan baxaya waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee deegaanka ee federaalka etoobiya ayaa hogaaminaya annaga ahaan maadaamaan nahay dad ay khusayso wadahadalkii ayaan uga cabsiyay oo nala soconaa lakin waa hadalku waxa dhex maraya dowladda etoobiya iyo ururka onl ha warcad wey mahadsan tahay madaxweyne thank you dhammaantiin waxaan jeclaan lahaa inaan idin wada mahadceliyo wakhtigiina barnaamijka aada usoo hurteen sida gaarka waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha oo hadduusan noo imaanin aysan noo suuroobin inaan brograamkan qabano aad way mahadsan tahay guud ahaana barnaamijkeennii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan intaasi ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti igu ahaa mustafe maxamed cumar mustafe cagjar oo ah madaxweynaha gobolka soomaalida ee dalka ethoobiya mustafe cagjar marka uu ii warramaya waxa uu ku sugnaa magaalada adhis ababa ee dalka ethoobiya xalay barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo